kuwa nimankan dunida haysta chemicalis bay sheegeen virus ku jiro oo dadka lagu buufinayo waati ciraaq oo kale lagu isticmaalay ee oxygeenta oo keliya ee lagaga saxbiyey ama dadka jirhkoodu ay daadanayaan ama runtii meelo badan oo wadamada muslimiinta afghanistan ay ka mid tahay maraykanku ay ku isticmaaleen oo waxa weye qofka bini aadamkii yani isagoo sidaa uu qalalaya uun sida geedkaas qof yani inta ciidankaasi ay ka dagaalamayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi shimbiro yaryar ayaanu u soo dirnay abraha oo waxa weeye sida yacni afkooda ku sida dhagaxaan marka waa luqadii ay fahmayeen dadku waxaa la idhaha dhagaxaas yar ee shimbiri dhagaxay sidaa muxuu yahay mar allaaliye marka ay rido ee ama maroodiga ay ku rido ama allahuma salli calaa maxamed yani ciidankaasi ay ku rido ayaa waa ayuu qofku baaba'ay fajacalahum kacasfin ma'kuul ilaahay wuxuu ihi dhagxaantaa yaryar waa technologigii waktigaa ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan maanta aynu ka warramay gaalada iyo dunidao dhan ay ka warramaysa islaamku inuu qur-aankuna tilmaamay dhagaxa ay ridayso ayaa qofku sida balka balku waxa weeye waa caleenta ay cunto lo-du marka ay gaajoonayso qaranka loo dhiga wey marka ay cuntay baabi'iso ee ay waxba kaga tegi weydo fajacalahum kacasfin ma'kuul bal la cunay oo ay cuntay ama xayawaanuu cunay oo la baabiyey baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga dhig almuhim sanadkaasi wuxuu ahaa sanadkaasi abraha uu ku soo duulay kacbada ayaa u ahaa walidaalik waxaa la yidhaahdaa markii dambe ayaa cabdilmudalib abraha loo keenay markaasuu intii aanu dhimo war bal igu yeedho oo markaasuu yidhi maxaad doonaysaasuu yidhi war xoolahayguna isoo celi suu miyaanad kacbadaba kaadle alkacbatu lahaa rabban sayaxmiiha ilaah awood badan baa jira marka may sifayn karayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah awood badan baa jira oo isagu ilaalin doona ayaa uu ku yidhi cabdilmudalib waxaa runtii xusid mudan cabdilmudalib waxaynu ka soo warranay isagoo inan keliya leh oo inankiina lagu qabsaday oo maalintii ay isku qabsadeen xafri samsam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey toban inan oo uu ugu yeryahay nebiga calayhi salaatu wasalaam aabbihii waxaa ugu weynaa xaaris waxaa ku xigay subayr waxaa ku xigay abu aalib waxaa ku xigay cabdilaahi waxaa ku xigay xamsa abulahab qaydaaq muqawam safaar cabaas aimada qaar waxay ka dhigeen koob iyo toban sidaynu tilmaanay oo nin loo yaqaano qatan bay ku xigsiiyeen habluhu waxay ahaayeen lix ummu xakiim iyo bara iyo caatika iyo safiya iyo arwa iyo amiima bay ahaayeen waxay naga sii khuseeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aabbihii oo cabdilaahi bni cabdilmudaliba iyo zubayr bini cabdilmudalib iyo abu aalib bini cabdilmudalib saddexdoodaasi ayaa runtii ashiqaa bay ahaayeen yacnii isku hooyay ahayd oo runtii hooyadood waxay ahayd faatima bintu camr oo reer bani maqsuuma reerkii khaalid bin waliid iyo abuljahl iyo ay runtii ka dhasheen ayay hooyadood ahayd walidaalika waxa la dhaha wuxuu ah reerkii ugu awood badnaa qoraysh yacni hubkay u hayn jireen oo markay dagaalka gelayaan iyagaa dagaalka walidaalika halka la yidhaahdo khaalid bin waliid meeluhu ka soo baxay bay ahayd waayo aabbahood baa hubka iyo fardahaba aabbihii ayaa u hayay qoraysh markaa tababar badan oo aanay dhallinyarta kale helin ayuu helay baa la ydhaha khaalid bin waliid radia allahu canhu halka abtinimadaynu ka tilmaamaynaaye waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku nadiray cabdilmudalib berigii qorayshi ay qabsatee ay awoodda u sheegatay ayuu yidhi ilaahay hadduu toban isiiyo mid ka mid ah isagaan u gowrici doonaa sidii nebiyulaahi ismaaciil uu doonay nebiyulaahi ibraahim inuu gowraco walidaalika nadarkaasuu galay baa la yidhaahdaa markii tobankii inan ay u dhammaystirmeen oo runtii cabdilaahi uu ku jiro ayaa wuxuu go-aansaday in uu u qoryo tuura waa loo qoryo tuuray marka cabdilaahi buu ugu jeclaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabihii ahaa qoryo tuurkii baa ku dhacay cabdilaahi haddana uu ka noqdo uu u qoryo tuuray waxay ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam aabihii oo cabdulaahi ah haddana mar saddexaad markii saddexaad markuu ku dhacay ayuu doonay inuu ballankiisii fuliyo u gowraco ilaahay subxaanahu wa tacaala dabeete reer bani maqsuum ayaa diiday waa reer runtii aad u awood badan abtiyaashii waxay idhaahdeen inankaasi waxalaaliyo wixii markaa ustuura yani wixii ay aaminsanaayeen waxalaaliyo wixii aalihadu ay ku raali yihiin annagaa bixinayna haddaanad bixinayn cabdilmudalibo laakiin inankaasi la gowrici maayo dabeeto waxay idhaahdeen waxaynu isula tegaynaa sidii maalintii hore oo kale gabadhii kaahinadda ahayd aynu weydiinno arrinkaasi sida uu noqonayo ee shaam joogtay waa laga war doonay gabadhii waxay tidhi waxaa u qoriyatan siinaysaan toban neefoo geela iyo cabdilaahi tobankaa neefe geela inaa uinaa u gowracaysaan ilaahyada walidaalika waxaa la yidhaahdaa waxaa loo qoriya tuuray geelii iyo cabdilaahi cabdilaahi bay ku dhacday markii hore markaa toban neef baa la dhigay haddana markii labaad bay cabdilaahi ay ku dhacday toban labaad baa la dhigay ilaa toban tobnaad laga gaadhsiiyo boqol neef oo geela ay noqdeen markaa boqol neef markii ay noqdeen ayaa geelii ay ku dhacday macnaheedu waxa weeye iminka ayaa cabdilaahi uu fasaxan yahay walidaalika waxaa la yidhaahdaa halkan islaamku curfiga wanaagsan wuu sharciyeeyey qofka boqolka neef ee geela ah ee laga bixinayo halkii laga soo qaaday islaamku uu ka sharciyeeyey waxay noqotay halkaasi waa boqolkii neef ee geela ahaa ee runtii lagu furtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii oo runtii ahaa cabdilaahi binu cabdilmudal waxaa runtii xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii maadaamuu alla subxaanahu wa tacaala nabadgeliyey oo tii hore uu sidaa kaga nabadgalay in yaroo kooban ayaynu taariikhdiisa ka tilmaami doonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii maadaama uu ahaa wasadka cabdilmudalib si aan dareen lahayn allaashucuuriya iyo rawxaaniya oo runtii qalbiga ka soo gooday ayuu inamadiisa kale runtii uga soo dhowayn jiray sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gowriciiba oo runtii ugu nabadgeliyey walidaalika waxaa weeye gabadha loo yaqaanaa aamina bintulwahab oo runtii ahayd gabadh ka tilmaanayd mujtamacii qureysheed ayaa markii uu qaangaadhay da-diisu runtii siddeed iyo toban ay marayso ayaa loo guuriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabihi aamina bintulwahab oo runtii awowga yani ma garatay shanaad ay iskugu yimaadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii iyo aabihii awowga shanaad ayay iskugu yimanayeen xagga abtirsiinta ayaa runtii waxaa la yidhaahdaa cabdilaahi binu cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ahaa aabihii wuxuu u safray xaggaa iyo shaam oo inta badan qurayshi oo sidii aynu sheegnay laba safar midna yeman baa loo safri jiray midna shaam marka safarka shaam loo sii marayo runtii madiine ayaa loo bari jiray marka mar allaaliye markii uu calool galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo riwaayadka qaarkood ay leeyihiin wuxuu ahaa laba bilood buu ahaa riwaayadka qaarkood runtii ay leeyihiin lix bilood buu ahaa laakiin uu calool galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku xanuunsaday safarkii madiine agteeda ahayd madiina waxaynu sheegnay in awowgii ay abtiyaal u ahaayeen halkaasay ku soo dhoweeyeen halkiibuu xanuunkii lagu baxnaaniyey muddo kadib halkiibuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dhintay aabihii marka halkiibaa lagu aasay madiine agteeda walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga oo geeridii ugu horreysay waxay ku dhacday aabihii inaanu arag yani dadkii ugu geerida badnaa ayuu ahaa taariikhda rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo caloosha ku jira oo aabbihiisu uu u egyahay iyo qiimo uu leeyahay iyo karti uu leeyahay midna aanay jirin aanu ogaanin ayaa u dhintay waxaa markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhashay la wareegay awowgii cabdilmudallib cabdilmudallib runtii waxaa la yidhahdaa maadaamuu kacbada ka mas-uulaha wuxuu ku lahaa meel uu fadhiisto kacbada agteed waayo furihii kacbadu haya oo quraysh oo dhani ay iskugu timaado walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiisuu fadhihi jiray isagoo runtii intaasoo inan dhalay iyo intaasoo ay sii dhaleen ayaa qofna agtiisa aanu fadhiisan jirin ilaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam muddo runtii markii uu sidaa ku hayay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu horreysay ee rasuulku markii uu yani dhashay gabadha loo yaqaaniyo thuwaybiya alaslamiya ayaa naas nujisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ay xagga naasnuujinta ka walaala ahayn abu salama binu cabdilaahi sad ninka loo yaqaano oo runtii markii dambe saxaabadii islaamtay ka mid ahaa oo reer beni maqsuum ka mid ahaa waxay xagga naasnuujinta markii dambe ka walaaloobeen xaaris yacni waxa weeye abu sufyaan binu xaaris oo isagana adeerkii dhalay oo xaaris oo ma garatay dee cabdilmudallib ay walaala ahaayeen sida aynu hore usoo tilmaanay waxay markii dambe xagga naasnuujinta ka walaaloobeen xamza bin cabdilmudallib oo runtii isaga waa naasnuujintii labaad maaha naasnuujintii hore oo gabadha loo yaqaano yani bintu abi ducayb oo ah xalimatu sacdiya la odhan jiray ayay magarata markii dambe ay iskugu yimaadeen halkaasoo isagana xamsa bin cabdilmudallib loo diray ayaa isaga oo fatrad uu meesha joogay xamsa bin cabdilmudallib hooyo kalaa naasnuujinaysa oo berigii hore dhaqan carabtu waxay u lahaayeen inanku marka uu dhasho in miyiga la geeyo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaali markii uu dhashay ee uu taraarucay hooyadii waxay go-aansantay si uu soo barto luqada rasmigaa iyo dhaqanka carabtu ay leedahay in miyi la geeyo walidaalik sida ay ka orantay gabadha loo yaqaano xalimatu sacdiya waxay tidhi safar baanu ku nimid ballaadhan annagoo reerkayagii aanu ka nimid reer aada u gaajaysan uu ahaa qof walba wuxuu doonayaa ilmo uu naasnuujiyo oo ilmahaasi uu noqdo ilmo reer lacagle ka dhashay dabeete markii aanu meeshii nimid ayaa gabadh waliba waxay heshay inaan aabbihii nool yahay oo allahuma salli calaa maxamed hanti ay ka muuqato in laga siinayo anigu sidaa markaan u soo maro uun baan kusoo hagaagaabay tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo hooyadii aamina bintulwahab ay la taagan tahay oy leedahay inankana waa agoon laakiin waa mid khayr badan oo wax badan lagala kulmi doono ay leedahay waayo markii aan calool qaaday wax badan baan la kulmay markii aan umulayeyna maan arag waxa hooyooyinku ay arkaan ee dhibaato oo dhan walidaalik waxa weeye markii uu dhalanayeyna sifooyin badan oo bani aadamka aan lagu arag ayaan runtii kala kulmay marka ilmahani waa ilmahaasi inkastoo uu agoon yahay laakiin waa xubin aad iyo aada u barakaysan hooyadii siaasay u sharxaysa lanna waxawey dumarku siaasay u taagan yihiin oo dadkii kale caruurta naasnuujinayeen laakiin marka la idhaho waa agoon ayuunbay ka tegayeen xalimatu sacdiya ama xalima bintu abi ducayb waxay tihi markii aan anigu waxba waayey ee dumarkii kalena qof walba uu ilmo helay uu soo naasnuujiyo ayaa waxaan isidhi maadigoo madhan baad tegi doonta ilmaha agoonkaa iska qaada waxay tidhi waxaanu wadanaa daabad daabadaha ugu itaal daran oo allahuma salli calaa maxamedin dee gaadiidka gaadiidkayagaa ugu itaalka daran leh ilmo aan dhalay baan wadaa gabadh aada u itaal daran baan ahay xataa ilmahaasi caano igama helo oo waan ka warwarayaa ilmahan qaadanaya caanahan siinaya almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuunbaan sidaa u qabtay bay tiro mar allaaliya markii aan sidaa u qabsaday ayaa horta jidhkaygii oo dhan ilaahay wax geliyey caano aanan markii hore lahayn mar allaaliya markii aan daabaddii aan fuushanayn aan agtagee isagii aan saarayna daabaddii ayaa ka dheeraysay kuwii hore ee caadigaah ilaa xadadkii lala socday safarku leanno markuu gaadiidku kala dheereeyo haddii shayga horsocodkii ugu dheereeyo kuwa kalena way hadduu cararo way daba cararaan walidaalika waxa weeye waxaa ku cancantay safarkii oo yidhi dee maa noo gaabisaan markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi wax allaaliyo wixii aanu sidanay oo dhan ayaa runtii barakoobay iyadoo runtii aan garanayn markaas inuu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tihi bal allaaliyo markii aanu reerkaygii tagnay ayaa xaynta ugu yar baanu lahaynoo xayntii baa barakowday ilaa xad ay gaadhay marka caruurtu ay adhiga raacdo ee meel la geeyo in marka lasoo caraabiyo la canaanto carruurta kale reeraha kale oo la yidhaahdo maxaa u geyn weydeen xoolaha halka ay ku daajiso inanta xaliimo u shaqaysa oo yani waxay u qaateen dadku inay iyadu u foofiso meel ka wanaagsan meesha ay geynayaan laakiin runtii ay ahayd baraka la socotay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkayagu wuxuu sidaa ahaadaba oo khayr badan aanu ku noolnahay oo reerkayagii uu isbedelay oo aanu noqonay reerka ugu muuqda yacni waxa weeye meeshii aanu deganayn ayaa maalin maalmaha ka mida rasuulku markii uu noqday afar jir ilaa shan jir oo ficlan sida alimaam muslim uu wariyey xadiiska saxiixa ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaadisatu shaqi sadr waxaa timid waa markii ugu horreysay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la jeexay iminka waad ogtay dunida oo waxay ku odhanayaan berigi dhaweytay aan maleysiya tegiba kamaraynu kugu ridaynaa yani waxa weeye elbiriqsigii keenaysa boqol iyo konton kun oo sawir yani waxa weye magarata qofka bini aadamka waa waa tablet yar magarata oo yani intaa leego aada u yar ayaa haddaad leeqdo yani waxa weye calooshaada intaas oo magarata kun oo sawir ayay elbiriqsigii ayaa magaratay iyadoo aan dee wireless ah oo wax kaloo la socda aanu jirin ayaa magaratay shaashadda ay ka soo saaraysa wa ficlan oo iminka waa konkorin laser baa magaratay qofkii qofkii iyadoo aan magaratay la isticmaalin dee birihii iyo maqaskii iyo qalabkii ayaa qofkii jidhkiisii la jeexaya oo dabeet magaratay innaga afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor rasuulka oo ciyaaraya oo soo taagan ya ayaa sida alimaam muslim uu warinayay waa technologigii islaamku waxaan maanta ay gaaladu hayso afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor ayaa islaamku sii sheegay oo waxa laga yaaba maanta inagu la yaabi mayno leanna waxa qof bini aadmiya oo halkaa fadhiya maanta operation lagu samaynaya adigoo aan ma garatay wax allaaliyo wax birawo ku agyaala aani jirin markaasaa weliba qallinkaaga aad halkaa ka daawanaysa laakiin afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor yacni noloshii jirtay miyay taasi suurtogelaysay dadku se sidey u arki lahaayeen inagu maanta iyadoo practical aynu arkayna laakiin oo lama yaabayno laakiin waxa weeye dadkii wakhtigaa joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimid calooshiisa ayaa qalliin lagu sameeyey laabtiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam qalliinkii baa isagoo oo magaratay u dhammaaday ilbriqsiyo dabeete waxaa qayliyey inamadii ay ka walaala ahaayeen xagga hooyada naasnuujinta iyo carruurtii baa qayliyey oo u tegay allahuma salli calaa muxamadin hooyadood iyagoo qaylinaya yacni muxamed muxamed yani rasuulkay ku hadaaqayeen dabeete xaliim oo argagaxsan oo runtii dee ogeyd rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax badanoo ay kala kulantay ayaa rasuulka ku soo carartay isagoo fadhiya oo taqanaca wajhu xadiisku wuxuu odhanayaa in yar isbedel in dee wax laga qabtay wejigiisa uu ka muuqdo laakiin jirhkiisuu wada caadi yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga warramay in laba ninoo sidaasoo sifadaa leh ay u yimaadeen inay laabtiisa jeexeen in magarad jidhkiisina waa caadi rasuulka calayhi salaatu wasalaam almuhim rasuulka qalliinkaasaa lagu sameeyey sanadkii afaraad ilaa sanadkii shanaad iyadoo runtii laga saaray wax ilaahay uun og yahay oo runtii dhib ku ahaa jidhkiisa hada xabdu shaydaan baa lagu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaasu waa dheeftii shaydaanku uu jidhkaaga ku lahaan lahaa ayaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaliima ilayn waxay aragtay wax ka weyn oo lala yaabee ilmihii oo caadiya laakiin la leeyahay laabtiisii oo carruurtii ay arkayeen markii qalliinka lagu samaynayey iyo raggii ay arkeen oo jibriil calayhi salaam uu ka mid ahaa oo sifadii runtii ma garatay dee markaasi ay sifeeyeen waxaa la dhaha ilmihii bay soo qaaday waxay u geysay aamina bintulahab walidaalika waxa weeye aamini maalintii way la yaabtay oo waxay tidhi waayo berigii hore markay tiraa inanka ka waran waxaa la yidhaahdaa xaliima umay ogolaan jirin oo runtii inankuu wanaagsan yahay dee iyadoon ogolayn inay u dhiibto hooyadii ayay uga warrami jirta laakiin maalintii dhiibto markiiba way u dhiibtay waxay tihi inankan markii aan dhalay oon kaaga warramay sifooyinkiisa aayad weey ka mida aayadaha ilaahay sifooyin badanna wuu leeyahay ma waxaad ka baqanaysaa in cid wax yeesha waxay tidhahaayoo arrintaasaa dhacday mana doonaya inaan mas-uuliyaddiisa qaadee igala wareeg marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa runtii lagaga wareejiyey oo uu kula wareegay awowgii insha allahu tacaala sidaasaynu berri ka soo wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu